sida aad warkaba ku maqlayseen tirada dadka ku dhintay dhulgariirka xooganaa ee ku dhuftay dalalka turkiga iyo siiriya ayaa haatan kor u dhaaftay shan iyo labaatan kun oo qof shaqaalaha gurmadka oo wada howl samata bixina ayaa qaarkood soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka sidoo kalena shan soomaali ah oo ku dhintay dhulgariirka ayaa shalay la aasay iyadoo afar hablood oo soomaali ahna la la'yahay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka waxa ay sahre ciidle ka wareysatay cawaale axmed darfac oo ka mid ah ardayda soomaalida ee turkiga oo haatan ku sugan magaalada ankara
marka hore wala waan salaamayaa sahre ciidle iyo v o a marka xigta walaal dhulka jirkani turkiga qora kumudhufare ku dhuftay dalka turkiga iyo suuriya turkiga wuxuu saameeyey magaalooyin kala gazianteb marash adana iyo malatya dalka suuriyana wuxuu ka saameeyey dalkan kulaala xadkan uu la leeyahay dalkan turkiga dalkan imika turkiga waxaa imka dhiban dhishadu maraysaa labaatan kun oo qof waxaa kaloo dhaawaca dhaawacuna wuxuu maraya sideetan kun oo qof sida ay imka la sheegay oo wararkii ugu dambeeyey dalka suuriya iyada inkastoo aan wararka aada loo xaqiijin karin laakiin waxaa la sheegayaa in imika ay afar kun oo qof halkaas iyagana ku dhinteen oo waxa weeyaan lamaradii ugu dambeeya ama raqamadii ugu dambeya imka la xaqiijinaya afar kun oo qof yihiin waxaa kaloo jirtay in madaxweyne erdogan isaguna uu hadlay oo saxaafadda la hadlay isagoo sheegay inuu garab taagan yihiin dhammaan dadka ay saabaysay dhacdadani sanad gudihiidna insha allahu tacaala lagu dhisi doono dhammaan guryaha iyo hantida ku burburtay waxaa kaloo idka dambeeyey in mucaaridka dalkan turkiga oo ku eedeynaya in madaxweyne erdogan iyo xukuumaddiisu ay nambarada aanay funka sheegeyn ay nambarada halkan ku dhintahay nambaradana ay ka badan yihiin waxaa jira iyaguna gurmada caalamiga oo ka imanaya dalalka kala duwan adduunka marka xaaladdu way cakiranta weli dadku weli dad badan waxaa jira guryaha hoostooda ku jira oo dhimasho iyo dhaawacba leh marka walaal xaaladdu si guud ahaadbay u adag tahay waan gartaa cawaale marka tirada iminka la xaqiijiyey dowladdu sheegtay inkastoy mucaaradku sidaa tilmaantay leeyihiin tiradu intaa way ka badan tahay intan dowladdu ay sheegtay ma dad meydkoodii la arkay oo dhimasho lagu xaqiijiyeyba mise waxaa ku jira xataa dad la tuhmayo halkaa inaan dad nooli kasoo baxayn oo sidaa darteed tirada loogu daray
may walaal waxawey waa kuwa laga soo saaray ee la xaqiijiyey madax tirisho yani one by one loo tiriy way dadkani waayo haddii imika la yidhaahdo dhammaan dadka de inaga maqanayno ku xisaabino dhimasho ahaan tiradan waxawey dadka intan maqan intan waxa weeye waa waa afar jibaar ama shan jibaar ama lix jibaar waayo magaalooyin daban badan ba dee hawshana ku baaba-ay oo dee musiibo culus bay ahayd marka intan waa inta la xaqiijiya exactly aa lasoo saaray waan gartay marka dad soomaaliyaynu hore u sheegnay cawaaleanu kaa wareysanay tirada dadka soomaalida ah ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariiradaasi ma waxba kusoo kordhay mise tiradu weli waa intii un
walaal waxaa idka dambeeyey shalay toluxan ina lilahi wa ina ilahi raajicuun hortaan ka horeysiiyo shalay tolo waxaan aasnay shan wiil oo soomaaliyeed oo ku aasnay magaalada sankara marka waxaa imika maqan iyaguna afar hablood ayaa ayaa imka maqan oo la raadinaya oo raq iyo ruxtoon aan lahaynin ardaydii badanka goboladaad joogtayna waxa weeyaan waxaa aada ula tacaashay safaaradda dalka jabuuti iyo ganacsatada soomaalida ee dalkan turkiga oo kasoo samata bixisay dhibaatooyinkii areada ay joogeen imika waxaa loo soo raray badankoodii magaalooyinka saifka ah marka ardayga la laayana way jiraan shanta arday oo shalay toole la aasayna way jiraan waan gartay marka cawaalo ugu dambeyn dhulkan markaad sawir naga siisa maadaamaod magaalooyinka aad kuaad ku nooleyd qaarkoodna aad tagtay gebi ahaan miyay dumeen magaalooyinku mise qayb ahaanbaa mid walba ka duntay sidee buu u saameeyey noloshii aada garanaysa ee magaalooyinkaasi kala socotay dadku ku noolaa iyo masiibadan dhulgariirku markii ay dhacday bal sawir isbarbardhiga naga sii adoo soo koobaya wallahi wallahi walaal wax sawir laga bixin karaa aad bay uga weyn tahay waayo masiibada halkan ka dhacday masiibo aan weligii arkay ama maqlay ama maaha dadka qaarkood waxay leeyihiin culimada science oo kale waxay leeyihiin waxay ka daran tahay shan iyo soddon jeer ka daran tahay wixii ka dhacay hiroshima iyo nagasaki hubkii nucleerka ee ku dhacay dalkani maraykanka uu ku dhuftay masiibadan aada iyo aad bay weynta walaal magaalooyin dhan baa baaba-ay dhan baa baaba-ay magaalooyinka way jiraan weli dhismayaal taagan oo aan wax soo gaarin way jiraan laakiin siday u badantay magaalooyinkan ay hawshan saamaysay almost waa completely waxa weye waa disaster yani waxa weeyaan aad aad burbur aada iyo aada u weyn oo ad moodo goob lagu dagaalamayo kale marka dhibaato weyn baa ka muuqata walaalo aada iyo aad baad umahadsantahay cawaale kaasi waxa uu ahaa cawaale aadan darfac oo ka mid ah ardayda soomaalida ee ku nool dalka turkiga oo u waramayey wariyaha v o e da sahre ciidla nuur